asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu fiidnimo wanaagsan kusoo dhawaada xilqada koob iyo soddonaad ee taxanaheena kabasho xilqadan waxaan kaga hadlayaa ama ay hordhacu tahay narsisamka marka dadka naarsistiga ah ama isxambaarsanayaasha ah xidhiidh kala la galo marka waa isxambaarsanaanta iyo xidhiidhada ka raali ahaada codkayga xumad baa wiigii lasoo dhaafay igu dhacday markaa tiibaa codkayga hakad gelisay xilqadani aad bay u gaabnaan doontaa maadaamuna codkaygu fasiix ahayn oo xogtaan doonaya inaan idiin soo gaarsiiyo oo dhan aanan siday ahayd idiin soo wada gaarsiin karin marka biidna raxmaan xilqadaha ka tarmi doonaa way kasii dheeraan doonaan oo aad bay waafi u ahaan doonaan laakiin xilqadani waa xilqad hordhaca waxaynu kasoo hadalnay wuxuu yahay isxambaarsanaantu ama narcissismku wuxuu yahay baynu kasoo hadalnay waxaynu kasoo hadalnay sababaha keena qofka siduu uu ku yeesho matrait baayo waa waxa weeyaan dabeecad mise waa personality disorder iyo khalal shaqsiyadda qofka ku yimaada waxyaabaha ee sababa ama support gareeya qofku inuu qof narsistika noqdo ayaynu kasoo hadalnay waxaynu kasoo hadalnay bi-adii environmentalkii waxaynu kasoo hadalnay geneticskii hidasidayaashii waxaynu kasoo hadalnay qaabkii tarbiyadda ama qofku usoo koreeyey iyo waxyaabahaasoo dhan baynu kasoo hadalnay saameynta ay ku leeyihiin qofka waxaynu kaloo kasoo hadalnay qeyb ka mida dabeecadaha lagu arko qofka narsistika ah ama isxambaarsanaha ah haddaba adduunyada ilaahay abuuray ee bani aadamkan wuxuu abuuray qaab ayna ka maarmeynin inay bulsheeyaan bani aadamka waxaa lagu sheegaa inuu yahay noole bulshaawiya marka qaabkuu ku tarmo iyo qaabkuu ku shaqeeyo iyo qaabkay noloshu ugu suurto gashaahi waa in uu bulsheeyo waa inuu xidhiidha leeyahay xidhiidhadaas kuwa ehelkaa kuwa walaalaa kuwa saaxiibaa kuwa xidhiidho kalgacal oo jacayl iyo isqabid ah ayaa uu bani aadamku bani aadam ku yahay ama noloshu ay dhadhan iyo macnow ku leedahay marka dadka la gala xidhiidhada ama saaxiibtinimaha ahaadaan ama ha dhalaan ama iyaku ha dhalaan yani ama waalid ha u ahaadaan ama iyaga waalid ha u ahaado cidda markaa naarsistiga ah ama isxambaarsanaha ahi dhibaatooyin fara badan bay kala kulmaan xilqadan xilqadii ka horeysay tii kasii horeysay ee dareen habaabinta ama manipulationka markayn kasoo hadalnay waxaynu in badan kusoo celcelinay cidda aadka u adeegsata dareen habaabintu inay tahay dadka naarsistiga ah ama dadka isxambaarsanayaasha ah haddaba qaabka uu qofka manipulatorka ama dareen habaabinta yaqaana uu noloshaada kusoo gelayo iyo qaabka uu kusoo gelayo qofka naarsistiga ahi noloshaada waa seem oo sida dabiiciga maadaamuu qofkani inta badan waxaa la arkaa dadka naarsistiga ah ama isxambaarsanayaasha ahi inay yihiin dad very charismatic ah yacni charismay leeyihiin soo jiidashay leeyihiin inta badan dadku markay la kulmaan aada bay uga imbixaaraan ama uga af kala qaadaan oo yacnii nin hadalkiisa iyo qaabkiisa iyo aqoontiisa iyo shaqsiyadiisa iyo kalsoonidiisa iyo yacnii sida uu u hadlayo iyo qaabka uu maaragtayay naftiisa u sida ay cajiib tahay ama gabadh cajiiba oo iyadoo kale la arkin oo kalsoonideeda oo afdahnimadeeda qaabkay maaragtay u hadlayso qaabkay u dhaqmayso shaqsiyadeedu ay tahay very very attractive aada iyo aaday kuusoo jiidanayso ay inta badan u muuqdaan dadka naarsistiga ahi yani markiiba ma isbood garaynaysid oo ma arkaysa qofkan oo waa narsistic de calaamad ku qoran oo wejigooda ku qoran maaha laakiin waa dabeecada dib ka baran doontid marka marka hore maadaama dadkani dad xambaarsanayaala ay yihiin sawirkooda guud aada iyo aad bay uga shaqeeyaan hadday tahay kooda aqooneed hadday tahay kooda dhaqaale hadday tahay kooda maaragtayay awoodda hadal aftaxnimadooda waxaasoo dhan aad bay uga shaqeeyaan lidaraja qofkii arkaa ku imbixaarayo ama ku afkala qaadayso oranaya wow muxuuha qofkan cajiibka ahi marka taasaa waxay ku darsadaan in ay iyaku dadka kolkiiba maaragtay ay soo jiitaan oo ay soo dhaweystaan oo ciridhuba ay ka qaadaan sidii aan kusoo sharaxnay waxaa la yidhaaho markayn ka hadlaynay mation manipulationka markaa inta badan qofku wuxuu galaa markuu dadka noocaasa la gelayo xidhiidhada xaalad wuxuu galaa yacni honeymoon faysa xaalad aada cajiiba oo kalgacal badan oo danayn badan oo kaale arag oo cajiib cajiiba yani xataa marka lala saaxiibo saaxiibku wuxuu kaa dhigaya saaxiibkoodu very overwhelmed yani weligaaba qof aanad saaxiib waxaad soodhanaysa weligaaba turo saaxiibtinimada waxba kamaad aqoon miya muxuu ah qofkan dahabkaa ceerka soo dhacaya halku ka yimi marka inta badan dadka ihtimaam iyo danayn bay ku qarqiyaan taasi masii raagto masii raagto sababtoo ah maaha shaqsiyadooda dhabta ah dabeecadaha aynu kusoo sheegnay inuu leeyahay qofka isxambaarsanaha ah ama naarsistig ahi waxaa kamid ah inuu qofku isagu issido isaguu isxambaarsan yahay isagoo ammaan doonayo isaguu danayn doonayo isaga muyucid kalaanay jirin isaguu special yahay so involved marka waxaa meesha ka baxaysa oy taasi ka saareysa wixii la odhan jiray inay cid kale wax la qaybsadaan la dareen qaybsadaan marka iyagu dareen ma laha dareen uu qofkan u hayo qofkan oo ah ilaalintiisa xanaaneyntiisa maxaa la dhahayaa u damqashadiisa xaqdhowristiisa daryeelkiisa horeyntiisa dareenkiisa maaragtay hadhaawicintaas waxaas iyaga kuma abuurna because waxay la-yihiin embathigay la-yihiin waxay la-yihiin raxmadii bay la-yihiin gudaha iyo damiirka maaragtay kasoo onkamaysay maadaamay u arkaan inay superior yihiin oo ay ka sareeyaan dadka kale mar walba iyaga waxaa priority u ah oo awlawiyad u ah oo qiimo sare u leh waa iyaga dareenkooda iyo doonitaankooda iyo dantooda marka wax laaliya wixii iyaga kasoo haraa waa u daacsata inta badan waxa ay leeyihiin oo lagu gartaa dhaqamadooda very controlling inay yihiin marka hore waxaa lagaaga dhigayaa kaanamaa waan ku jecelahay waan ku doonayaa maaragtay waan ku ilaashanaya maadaama qof aad iyo aada qaali igu tahay marka waa control ku dadan waxaa la yidhaaho go beeneed kalgacal oo waxaad arkaysaa qofkaas markiiba inuu dhaqamadiisu uu shaki ku jiro halkaad ka timi yaad la hadashay halkaad istaagtay maxaad samaysay waa kan dhadhadhadhadha twenty four seven xataa hadduuna qofku kula joogin salahaan hadday dadka ay ku jiraan waxaa la yidhaaho long term relationshipska dadka kale fog oo kale qofkiinuu telefoonka qofkii ugu jiro yaad la hadlaysay yaa kusoo wacan telefoon baa kusoo galay halkaad martay yaa marka qofku hadduuna u dhug yeelanin waxaa la yidhaaho red flagska ama calaamadaha asaas way fudud tahay inay ku qanaciyaan inay tahay waa danayn iyo kalgacal iyo jacayl iyo rabitaan iyo doonitaan aan ku haya sababta aan sidan ugu dhaqmayaa marka tani waxay hoos u dhigaysaa qofka inuu alleert ahaado qofka kale ay waxaan ku sameynayaan oo soo jeedo dhowr waxaas uu khaldan yahay ama naa waxaas uu khaldan yahay ee iga jooji waxaanoo maaragtay dee controla marka marka lagaaga dhigo daabica lagu soo lagu mariyo waxaa la yidhaaho inay danayn iyo doonitaan iyo kalgacal ay tahay waa difaacaagiibaa meesha ka baxaya marka waxaa fududaanaysa in lagu kontaroolo oo lagu hogaamiyo inta badan dadka xidhiidhada kula jira dadka naarsistiga ah ama waxaa la yidhaaho isxambaarsanayaashaahi waa dad aada u daal badan daalku maaha daal jireed laakiin waa daal ruuxiyan ah sababtoo ah qofkii wuxuu ku dareensiinayaa markuu qof naarsistiga yahay theyure not enough inaanad ku filnayn inaanad danahooda ku filnayn inaanad kalgaxalka iyo jacaylka sidii doonayeen inay u dareemaan aanad u dareensiinaynin in maaragtayay waa dad ay adag tahay in la raaligeliyaa marka qofkii waxay ku taajinayaan halkuu agaa ku socon lahaa cidyuhu ku soconaya siduu isku leeyahay qofkan raaligeli qofkan ilaali qofka hebel baayidiyuu kaa caban maalintii hore kaa cabtay amayay kaa caban waati maalintii hore kaa cabatay ayuu qofkii wuxuu waayayahay sense of self naftaadiibaad adiga is waayaya marka suuradda keliya maraayada keliyaad iska aragtaa waxay noqonaysaa qofkan kale sababtoo ah wuxuu kaaga dhigay doonitaankiisii iyo rabitaankiisii iyo danihiisii iyo dareenkiisii priority wax awlawiyada oo isaga maynaana qiimo lahayn marka adiga wuxuu meesha ka saaraya totaliba naftaada iyo qiimahaaga iyo doonitaankaaga iyo dareenkaaga markaad noqonaysaa qof raran laakiin u raran qofkan oonan war iska haynin dabeecadaha kale lagu garto dadka naarsistiga waxaa kamid ah in ayna qaadanin waxa la yidhaaho dhaliisha ayna qaadanin yacni wax ma khaldi karaan theyare perfect iyagu way dhammaystiran yihiin any wixii khalad ah ee feedback aad ku celisana waxay u arkayaan inaad shaqsiyadooda aada ataagtay marka way adag tahay inay qaataan waxaa la yidhaaho waxaa la yidhaaho allahuma salli calaa maxamed waxaa la yidhaaho dhaliisha in dhaleecayn bay u qaataan habeen bay u qaataan waxay u arkaan maaragtayay dadka bani aadamka ee dabiiciga ahi marka ay dani isugu jirto ama si uun xidhiidh uga dhexeeyo hadduu qof wax diido qofka kale wuu sheegaa qofku inuu qof dabiiciya iyo qof kale waxaad ku arkaysaa horta inuu ku dhageysanayo laakiin haddaad aragto qofka odhanayaa markaad afka kala qaadidba labaatan erayoo kale kaa horkeenaya oo shutdown kaa dhigaya adigoo dhan shaagagaa banjarinaya lidaraja aad gaadhid heer aad istiraahid maybe waxaad tahay qof maaragtay cabasho badan maybe waxaad tahay qof maaragtayay waxaan jirin u muuqdaan ee bal iska aamun lidaraja adigiibaa you second question yourself adaa laba jeer su-aal isku celinaya marka calaamadaha lagu garto ayay kamid tahay waxaa la yidhaaho inayna qaadanin dhaliisha inayna qaadanin way ku adag tahay aada bay ugu adag tahay waxaa la yidhaaho dhaliisho waxaa la yidhaaho qofku markuu kula jiro qof narsistika xidhiidh marka uu kula jiro waxyaabaha ugu badan ee uu dareemo waxaa ka mid ah marka laga yimaado daalka iyo iswaaga iyo wareerka iyo confusionka in uu mar walba mar walba mar walba cabsi ku jiro sababtoo ah agression fara badan bay leeyihiin ereygooda iyo dhaqaaqooda iyo ficilkooda iyo wax kasta oo ay sameynayaan waa dramatic lidaraja yani inuu qayliyo inuu qofku wax garaaco inuu buuqo inuu waxaweeyaan qubya qaacdaa guro in wixii uu doonayay sidii u doonaya xataa haddii loogu qabto aanay abadan noqonaynin wuxuu ku raali noqdo marka qofkii wuxuu ku beerayaa kashiisa waxaa la yidhaahaa cabsida cabsida mar walba haddii stageka wanaag ee uu qofkan kula jira xidhiirka uu siraho sii badi markastoo stagkiisa iyo wanaagiisa uu sii kordhiyo uu heerka waxqabadkiisa sii kordhiyo waa markastoo qofkan kale ee narsistiga ah ee waxaweyaan isxambaarsanahayna uu hoos usoo dhigo marka wuxuu samaystaa taallo iyo carsh aan la gaadhahaynin oon la raaligelinaynin la raaligelin karaynin abadal aabadiin taasaa waxay keenaysaa markaa qofkii inuu ka shakiyo waxaa la yidhaaho waxqabadkiisii inuu ka shakiyo kartidiisii inuu ka shakiyo qofka narsistika ahi wuxuu leeyahay dabeecado uu qofka skilskiisa iyo allahuma salli calaa maxamed xirfadihiisa uu ku shaki geliyo haddaad tahay one of the best maaragtay shefs haddaad tahay oo cuntada aada u karis cidkaa sidata ayna jirin oo shahaadooyin culiya aad ka haysatid qofka narsistika ahi bimujarad uu dhadhamiyo cuntadaada isagoon afkiisa ka hadlinbaa jas wejigiisa siduu ka dhigayo ayaa waxay kaasoo qaadaysaa stageka taagnidii halka ugu hooseysa sababtoo waxay fuelka ka helaan ama shidaalka nafsiyadda ay ka helaan waxba inay dadka kale hoosu dhigaan marka qofku inuu xidhiidh naarsistiga ku jiro wuxuu ku garan karaa maalinta uu arko isagoo ka shakeeyay wax kasta uu qaban jiray berigii hore oo si irtiyaax loo deganaashiilo u qaban jiray isagoo toban jeer dherigii dhadhaminaya isagoo toban jeer wuxuu qoraya qoraya isagoo toban jeer labiskiisii eegaya isagoo toban jeer hadalkiisii ka fikiraya haddaad aragtid iyo second gassing yourself mar walba inaad shaki kaaga jiro qofkaa tahay xidhiidhka aad ku jirtaa waa xidhiidh sumaysan inta badan waxyaabaha ay qodobkaasaan ugu dambeysiin doonaa maadaama codkayguna aada fasax u ahayn laakiin xilqadaha xilqadan ku xigi doona ayaa ka dheeraan doonaa tan biidna raxmaan maadaama oo aanay jirin waxa weeyaan saldhabo ay ku fadhiyaan dadkaasi inta badan qofku markuu stageska intaan lala tegin oo maaragtay la wada demin ama la hankiisa la wada dilin qofku markuu qof naarsistiga xidhiir kula jiro hadduu mar ama laba wuu ku yidhaahona waxa aad sameynaysaa waa khalad ama khaladkaasaad ii geysatay ama kan inta badan iyagu ma qaataan waxa la yidhaaho dhaliisha ma qaataan waan saa soo sheegnay marka waa inay cid kale dhaliilaan waa inay shaqada dhaliilaan waa inay waalidkooda dhaliilaan waa inay ubadka dhaliilaan waa inay circumstanceka iyo duruufaha ay ay dhaliilaan oo dhahaan maaragtayay war ma ogid wax ma yani war ma haysid halkana layga soo hujuumay halkanaasaa laygaga sameeyey halkaasaa layga sameeyey qofkaasaasa igu yiriyo dabeetana waxaas dabeecadda noocaas anugu malihi tootaliba laakiin hebel iyo heblaaya iga keenay ama halkanay ka dhacday ama keeray ka dhacday ama kanay ka dhacday waxay si faahfaahsan uga hadli doonaa manipulationka ay dadka ku sameeyaan nooca uu yahay iyo qaababkaay u maraan iyo stageska qofka isku ilowsiiyaan ee ku overwam gareeyaan xilaqaadka soo socda jas uun waxaan diiday inay baaqato xilqadii caawa ay u baaqato because of codkayga marka xilqadaha xilqadahan ku xiga kulli waxay ka hadli doonaan naarsistigu wuxuu yahay xataa qof haddii uu si uunu doonayo in uu maaragtay xal u helo uu isku arko dabeecadaha aan kasoo sheekaynay bal meelaha uu ka raadsan karo waxaa la yidhaaho caawimo u ka raadsan karo iyo siduu naftiisa u baraarujin karo iyo siduu u daweyn karo iyo siduu uga soo kaban kar doono ayaan ka hadli doonaa biidni raxmaan aad baan idiin salaamiya kulligiin asalaamu calaykum